waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab talaadaha bisha luuliyana ay tahay soddon sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn wasiiradda arrimaha dibadda dalkan austreeliya oo booqanaysa kuuriya wasiiradda arrimaha dibadda dalkan austreeliya penny wong ayaa booqanaysa goobta amniga wadajirka ee meesha ka caagan militariga oo ah xadka u dhexeeya labada kuuriya senatared wong ayaa booqashada goobtaasi samaysay iyadoo booqasho ku joogtay magaalada suul ee caasimadda koonfurta kuuriya halkaas oo ay shir kula qaadanayso dhigeeda dalkaasi jow tiyuul dowladda federaalka ayaa aada uga walaacsan iskaashiga militari ee sii kordhaya ee u dhexeeya ruushka iyo waqooyiga kuuriya miss wong ayaa sheegtay in austreeliya ujeeddadeedu tahay inay hesho dariiq lagu xoojinayo iskaashiga ay la leedahay koonfurta kuuriya booliska u k na waxa uu sheegay in ugu yaraan laba caruura ay dhinteen dhowr kalena dhaawac culus uu soo gaaray kadib weerar mindiyeyna oo ka dhacay meel caruurtaasi lagu barayay qoobka cayaarka ama daansiga arrintaas oo ka dhacday magaalo xeebeedka la yidhaahdo south port oo ku taalla waqooyi galbeedka england booliska ayaa ku tilmaamay arrintan weerar arxandarra waxayna u xireen nin toddobiyo toban jira kumanaan dibadbaxayaala ayaa isugu soo baxay waddooyinka dalka venezuela iyaga oo ka cabanaya maamulka doorashada oo si rasmiya ugu dhawaaqay in madaxweyne nicolas madura uu ku guulaystay doorashadii dalkaasi ka dhacday halka mucaaradku ay sheegeen in doorashadaasi ay markaasi hareeyeen wax isdaba marin iyo khayaano iyadoo qayb ka ah dibadbaxyadaasi guud dadka isugu soo baxay magaalada coro oo madax u ah gobolka falcon state ayaa waxa ay dhulka dhigeen sanam loo sameeyey madaxweynihii hore ee dhintay hugo javes ninkaasoo ah ninkii soo tababaray madaxweynaha hadda guulaystay maer madura madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa soo jeediyey isbeddel uu doonayo inuu ku sameeyo maxkamadda sare ee supreme courtiga la yidhaahdo ee dalkaasi iyadoo ay ka mid yihiin hindisayaasha uu soo jeedinayo in la cayimo ama waqti loo gooyo xaakimiintaas oo ay xilka ahayn karaan iyo nidaam dib loogu soo celinayo aaminaadda iyo la xisaabtanka ah xaakimiintaasi xaakimiinta maxkamadda sare ayaa hadda markaa loo magacaabo booskaasi waxa ay joogaan ilaa ay ka dhintaan maer biden ayaa sidoo kale doonaya isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi oo lagu xakamaynayo ama lagu joojinayo in madaxweynuhu uu noqdo nin aan wax dembiya qaban taasoo dib u celinaysa go-aan hore maxkamaddu ay u gaartay dhowaan xildhibaanka madaxa bannaan ee dalkan austreeliya david bokog ayaa ugu baaqaya wasiirka cusub ee socdaalka inuu ku dhawaaqo fiisooyin bini-aadannimo oo loo qoondeeyo dadka ka soo qaxaya gaza taasoo noqonaysa ayuu yidhi fal hogaamiyanimo senator bokog ayaa sheegay in in ka badan toddoba kun oo fiisooyin bini-aadannimo loo qoondeeyey dadkii ka soo qaxaya afghanistan markii talibaanku halkaasi uu qabsaday laakiin waxa uu sheegay in mid taa la mida aan loo samayn dadka ka soo qaxaya gaza saadaasha hawada brita oo arbaca inta badan waa cadceed magaalada melbourne halka sydneyna ay roobab tahay iyo lix iyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo shan senti oo lacagta maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali